بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد انت آنا سؤالا بلابن سؤالا ددوينو أي سوقريان سؤالا قاركود نوا كوان مكان كان هل كان لغا جوابان مناسب كواهن su-aalaha qaarkoodna waa kuwa soo noqnoqday oo doorkii horeba sheekhu uu ka jawaabay marka wixii labadaa qaybood ah oo su-aalaha ah waxa weeyaan waynu dib baynu u dhignay su-aalaha hadda baahidu dadku ay u qabaan baan insha allahu tacaala sheekaynu ku dul akriyayna saa-ilkani sheekh waxa uu leeyahay ayeyday ayaa waxay qabtaa hooyaday baa waxay qabtaa xanuunka xiiqda la yidhaahdo waanay soontaa mararka qaarkood iyadoo sooman bay xiiqdii ku kacdaa ma isticmaali kartaa dawada xiiqda ee naqaska la ysaga soo waxa weeya saaro arrinta noocaasiina soonkeedii wax ma yeelaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira arrintaas waxay ka mid tahay nawaasilu asawm masaaisha cusub ee axkaamta soomka kusoo biirtay casriyadan dambe ee waktiyadii hore lama aqoon kutubtii hore kuma taallo masaladaas laakiin kutubta culimada casrigu ay ka qoreen waxyaabaha cusub ee dadka sooman la soo darsa axkaamtooda way ku taallaa nawaasil asiyaa waxaanay ahlucilmiga casrigan ama waktigan yidhaahdeen sida ladina daa'ima liliftaa fi lmamlaka alcarabiya sacuudiya iyo in fara badan oo culamaau lislaam ka mid ah qofka soomani bakhaakha ama waxaa dhuunta lagaga afuufo qofka xiiqdo marka ay qabato haddii uu isticmaalo soomkiisu waxba noqon maayo si cilmiya markii arrintaasi ay u fasireenna waxa ay yidhaahdeen qoyaan aada u yaro nisfa qaliila jiddan aada iyo aada u yaro ayaa ku jira culbada dhan daasada dhane dawadaasi ay ku jirto oo haddii dhammaantii laysu ururiyo bar biya laga yaabo inaanu la qadar noqon qofkuna inta uu markiiba ka isticmaalayaa waa kamiyad aada iyo aada u yar marka qoyaankii marka horeba yaraa intay leeg baa ka raaci karta waxaa aada u yar baa ka raaci karta waxaa aadka u yarina kama duwana qofkii soomanaa ee weysaystay ee luqluqday qoyaanka biyaha afkiisa kaga hadha ee candhuufta raaca kaana waa la ysku waafaqsay inaanu weysada jebinahayn haddaad weysaysato aada luqluqato biyaha afka aada gelisay aada ku luqluqatay shagi kuma jiro qayoon qoyaankoodii wax ka mid inu afkaa ku hadhayo candhuufta markaad liqda u raacayo laakiin waa wax yar oo aan la yskana ilaalin karin marka kaasi sidaanu qofka soomkiisa waxba u yeelahay ayaa waxaa qofka naqaska qaba ama xiiqda qaba lagu afuufayo qoyaanka aadka u yeelay haddii ay dhacdaba inuu raaco raaca aanu waxba u yeelahayn soomkiisa wallahu aclam
baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaa dhacday sheekh muddo laga soo wareegay ka soo wareegtay boqol sannadood ayaa waxaa la dila laba nin oo aanu walaala nahay kadib waxaa dhacday waktigaa jahli badan baa jira reerkii dilay ama waxaanu isnidhi u soo aara labadii nin dabeetana weerar baanu qaadnay kadib reer ciddii cid aan ahayn nin ayaanu soo dilnay oo si qalad ah ciddii aanu doonayna inaanu ugu soo aarno cid aan ahayn ayaanu u soo dilnay oo cidna iyadoona ogeyn kadib sheekh muddada intaa dheerina way ka soo wareegtay dhibtii qofka aanu soo dilnayna qoyskayagii way soo gaadhay oo dhibaatooyin badan baa qoyskii ku habsaday haddana waxaanu doonaynaa inaanu magtii bixinno reerkiina sidoodii u garan mayno laakiin qoysku reerkuu ahaa guud ahaan ayuun baanu haynaa ee reerkii magacoodii ma hayno si waxa weeyaan jifadii uu sii ahaa marka maxaanu yeelnaa se maxaad nagula talin lahayd أفيدونا بارك الله فيكم
dilku waa dembi aada iyo aada u fool xun ilaahayna subxaana wa tacaala muslimiinta aada buu kaga digay inay xaqdarro cid ku dilaan gaal iyo muslimba qof muumina in la dilana ilaahay aada iyo aada buu weyneeyey waman yaqtul muumina mutacamida fajazaؤuhu jahanamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacana waacadda lahu cadaaba cadiima ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi qofka qof muumina si ka sawla kaca u dila abaalmarintiisu waa jahanaba ilaahayna waa u cadhooday subxaana wa tacaala waana nacdala waxaana ilaahay u diyaariyey cadaab aada iyo aada u weyn qofkana haddii cid isaga laga dilo marka hore gardarradu ay ku dhacdo xaq buu le u leeyahay inuu aarsado qaabku u aarsanayaana waa qaabka nidaamka qisaasta inuu maro yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas qofkii loo soo qabto oo qofkii markaa dilka xaqdarrada ku sameeyey qofka qaraabadiisa ee dhexalkiisa uu lahaa sidaa uu kaga goosto laakiin ma bannaana waxaa loo yaqaano dilka aanada ku saabsan ama aarsiga oo qofkii wax dilay qof aan ahayn in qofkii loo dilo walow qofkii wax dilay qaraabadiisa ugu dhowna ha noqdaay waayo dembiilu waa ka wax dilay qofkan qaraabadiisii dembigiisa waxba kuma laha mar haddaanu dila kala qayb qaado ilahay baa hi walaa taziru waasiratun wisra ukhra nafina naf kale dembigeeda qaadi mayso naf waliba khayr iyo shar waxay shaqaysatay iyada ayaa uu ku kooban yahay arrintaa ku saabsan dilkaa aanada ama aarsiga ku saabsan ee qofkii qof aan ahayn loo dilayo qofkii dilay qof aan ahayn loo dilayo si cad buu ilahay qur-aanka ugu sheegay sورة إسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا إلى يحر قفك الظلم يقدر در الود له قفك ديقيس لها حجان ويالي وكدلي كرو قفك قفك الظلم يكدلي لكن إلى يحسيي دردارنا يسوون يانو حد قدبين ومعنى يدو نقرأ يوه qofkii qofka ka dilay qof aan ahayn yaanu dilin marka waxa qoladaasi ay sameeyeen oo waxaa ilaahay u diiday ilaahay subxana wa tacaala u xaaraantimeeyey iminkana arrintu idinkaga dhici mayso ma qura yani haddii dadka hadlaya yihiin dee dadkii wax dilay umalayn maayo kuwii wax dilay imika inay noolyihin boqol sanadood baa kasoo wareegay ninka soo qoray wuxu uhi waa boqol iyo soddon jir marka macnahedu waxa wey qofkii wax dilay waa weli nool haddii uu nool yahay markaa qofkii wax dilay mag baanu bixinaynaa arrintu ku istaagi mayso waajibku waxa weeye qofkii ay dileen dadkiisii inay u tagaan taariikhduna ma lunto oo ma duugowdo berigii waktigii nooca ahaa qofkii ama nimankii halkaa lagu dilay ee reer hebel ahaa annagaa dilay hadday yidhaahdaan dadkoodii way iska soo baxayaan marka waajib waxa ku ah inay dadkoodii isu dhiibaan odhahdaa ninkii hebel annagaa idinka dilay dulmi baanu ku dilay iyo gardarro dee idinku waxaad naga yeelaysaane shareecadu a idin siisay naga yeela oo hadday yidhaahdaan qisaas baanu doonaynaana markaa loo qisaaso hadday cafiyaan ay yidhahdaan iska tagana sidaas horta bal ugu yaraan kuwa xaqoodii saa uu kaga dhaco kii ay dileen xaqiisii marnaba dhici maayo isagoo aakhiruu ku sugayahay hadday idhaahdaan mag baanu doonaynaa iyagu maga ay doortaana dee markaa magtaa iska bixiyaan laakiin inay yidhaahdaan magun baanu bixinaynaa oo ma ogolin in nala qisaaso taa xaquma laha oo qisaasta doorashadeeda cidda iska lihi waa qofka la dilay eheladiisa ee ma aha qofka dilka sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi si abu hureyra ka wariyey walxadiidu fi lbukhaari wa muslim من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتصر قفك قف لقد لا لبا الرموت تأرر سقى الضرر إنه فدي قاطع بدل قفك وحلق غفرته مكتوي إيا إنه قفك قصاص كاتاس waxay ku cad doorashada waxa iska leh cid qisaas iyo cafiska iyo magta kala dooranaysa waa awliyaa lmaqtuul waa qofka la dilay ehelkiisi ma aha cidda wax dishaynaya oo kala dooranayaan way odhan karaan qisaas ma ogoline magahama laga qaato marka waajibkaydi saareen waa sidaa waxaa kaloo dee waajiba isaguna ila xaqi ilahay meel baad kaga dhacdeen oo waxaad samayseen wax ilaahay subxana wa tacala idinka xaaraantimeeyey oo gaalnimada marka laga yimaado dembiga u weyna ilahayna subxaana wa tacala waa inoo toobad keentaan dembiga aad ka murugootaan oad go-aansataan inaydaan dib ugu noqon xumaantaasi mar dambe aan idinka dhicin wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay gabadhaydii oo xanuunsanaysa oo macdinta ka bugta ayaan u geeyay dhakhtar dhakhtarkaasi wuxuu naga dalbay in biyahayga taranka lasoo qaado si laabka loo saaro oo loo shay baadho waxaana arrinta noocaasi ay dhacaysaa maalin uun waayo laababkii waxay furan yihiin maalin oo habeenkii ma furna muddo dheerna lama doonayo biyahaasi inay maqnaadaan leanna way dhimanayaan markaa sheekh maxaad igula talin lahayd gabadhina haddii imaka ay sidaa usii socoto xanuunkii wuu kusii kordhayaa oo si deg dega ayaa loo dalbay in loo daweeyo arrinta noocaasi ee sheekh maxaan ka yeelaa afiiduuna baaraka allahu fiikum musaafir mise muqiim muqiim
hadduu yahay dee qof safara oo dhakhtar meel u tegey qofka musaafirkaa safar kuma waajibin oo waa samayn karaa jimaacii si loo helo cayniyada ama sambalka laga rabo shaybaadhka lagu samaynayo laakiin haddii uu yahay qof muqiima oo soomka uu ku waajibay uma banaana inuu soomkii arrintaa daraaddeed uu u jebiyo waayo waxaa la idhaha dawada sideedaba baabka daruuraadka ma gasho iyo inuu qofku ku bogsanayo la garan maayo haddii shaybaadhkaa la sameeyo oo xataa cudurkii la helo oo dawo loo qoro inay ku bogsan doonto lama garanayo lama hubo loomana badinayo waayo ashaafi waa ilaahay subxaana wa tacaala o idaa maridtu fahuwa yashfiin dawadani waa sabab hadduu ilaahay sababtii kuu geliyana waxbaad ku heli doontaa caafimaada haddii kalena caafimaad ku heli maysa ta kale iyadoo soomkii waajibka ahaa aan la jebin ayaa la samayn karaa siyaabo kale in lala hadloo kale kuwa shaybaadhka oo la idhaahdo waxa weeyaan waa bil rabadaano suurtagal maaha soomka ma jebin karno habeen nooga dhiga maaha arrintaas wax adag ama wax mustaxiila maaha marka maaha in la sahashado soomka waa cibaado cadiima aada iyo aada weyn waana tiir ka mida tiirarkii islaamka marka iyada oo la heli karo waddo kale oo loo maro shaybaadhka iyo isdaaweyntaas maaha in markiiba waxa fudude lagu ciirayaa ay cibaadadii noqoto wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahy waxaad ka warantaa qof xafiiskii uu ka shaqaynayo xabaalo dushooduu ka dhisan yahay arrinta noocaasiyana la xaqiijiye in xabaalo meeshaasi ay tahay in laga du shaqeeyaa ma bannaan tahay se lacagta uu ka shaqaysto xukunkeedu muxuu noqonayaa afiiduna baaraka allahu fiikum
ma banaana xabaalaha in dhismo laga dul sameeyo ama waddo waxa weeyaan laga dul jeexo haddii arrintaasi ay dhacdana waa dulmi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xabaasha in lagu dul fadhiistaa buu diiday iska dhaaf in la dul degay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi sa muslim wariyey laa tajlisuu laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha xabaalaha xaggooda ha u tukanno salaada ha ula jeesanina tawxiidkaa la ilaalinaya si aanu shirki u dhicin oo arrintaa aanu ugu soo gaban ha kuna dul fadhiisanin wuxuu rasuulku ka gaadhsiiyey inuu yidhi midkiin inuu dhimbiil daba ku fadhiisto oo marihiisa ay gubto oo jidhka ay gaadho ayaa u dhaanto qof muslima qabrigii inuu ku dul fadhiisto yaani arrintaasi cadaabka aakhiro iyo kan adduunyo kan adduunyo ayaa fudud oo dabka ku gubaa adduunyada intaad joogto waa cadaab adduunyo cadaabka aakhira ka daran marka arrintaa macnaheed wuxuu noqonayaa cadaab aakhira ka dhalanaya cadaabka aakhirana waa ka daran yahay kan adduunyo qul naaru jahannama ashaddu xara ilaahay baa subxana wa tacaala sidaa yidhi kuleyl kastoo adduunyada lagu hayo kuleylka jahanama ayaa ka daran marka qofkii xabaal ka dul dhistay guri ama xafiis waxaa waajiba mar haddii xabaashu ay meesha u horreysay guriga xafiiska masaajidka in meeshaa laga baabi'iyo xabaalnimadeedii loo daayo meesha ciddii u horeysay xabaasha ama dhismaha ayuunbaa xaq u leh alxaqu liman sabaqa haddii sidaa la yeeli waayo adiga kuma banaana inaad maalin walba u shaqo tagto xafiis aada xabaalo dad muslimiina ku dul fadhiyaysa aada ku dul soconaysa oo aada dul joogtid arsaaqdana ilaahay baa bixiya waa inaad xafiiska aada ka tagtid haddii lagu diidana laga ogolaan waayana shaqada waan iskaga tagtid waman taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayra minhu qofka shay ilaahay daraaddi uga tagana ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu bedelayaa mid ka khayr badan wاrisqu biyad illah rasaaqdana ilaahay baa haya in xaaraan loo maraana ma banaana shaqadaad ka aad ka shaqaynaysaa haddii ay tahay shaqo xalaalah oo dee aanay ahayn tusaale ahaan inaad kiraysa hadduu qofku gurigii xabaasha uu ka dul dhisay uu kireeyey dee lacagta uu ka qaataiyo kirada uu ka qaataa waa xaaraan oo dee meel aanu lahayn oo dulmi uu ku haysto oo guri qofleeya uu dhacay oo kale oo kira uu ka qaadanayo laakiin haddaanay suuradu sidaasi ahayne shaqo kale meesha aada ku hayso qaladku uu ku kooban yahay xabaalaha dhismaha laga dul sameeyey aada dul marmarayso ma odhan karno mushaharkii shaqada xalaasha aada ku qaadatay xaaraan buu noqday laakiin waxaa dembiya duljoogista aada dul joogto ama aada dul fadhido aad ku dul socoto xabaalaha dadka muslimiinta wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh waxaa soo baxay bisha rabadaan qolooyin sameeyey barnaamij la magac baxay qur-aan challenge oo sidaan u fahmay waa qur-aankii oo la isku xujaynaayo oo fanaaniintii isku xujaynayaan oo midba leeyaha adigu waa duxaabal akri adiguna waa shamsi akri oo saa ay isugu xujaynayaan arrinta noocaasiya maxay diintu ka qabtaa afiidunaa baaraka allahu fiikum waayo qur-aanka in lagu ciyaaraa ma banaana mana banaano waxa weeyaan dadku inay codka ilaahay uu siiye ay isugu faanaan qofku hadduu cod fiican yahay oo cod cod fiican ilaahay isaga uu siiyey codkiisa fiican qur-aankaa ku akristo niyadiisana ha soxo ilaahay ugu cibaadaysto laakiin inuu ku faano mid bannaan maaha oo faanku sidiisaba waa shay la diiday oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu yidhi ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqara axadun calaa axad ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad isa sarraysiinta iyo ismuujinta iyo isla weynida aada iska ilaalisaan aad ka fogeysaan xataa laa yabqi axadun calaa axad walaa yafqara axadun calaa axad waayo faanku wuxuu sabaa bakyi xadgudub qofkii wax laga sheego ama waxyeelo kale oo gardarro kaleba loo geysto si aanu qofna qof ugu faanin markaa faanku waa mid ka hor imanaya tawaaduca waa sifo wanaagsan oo ilaahay nebigiisa uu amray nebigana u waxyooday oo muslimiinta u soo faray inay sameeyaan markaa qur-aanka hadday doonayaan inay akriyaan way wada subcin karaan sidii malaku jibriilba uu rasuulku calayhi salatu salaam uula subcin jiray qof walibana goonidiisa u akrisan karaa laakiin qur-aan laysu dirdiro oo riwaayad laga dhigto oo laysugu faanfaano weliba dadka sameynaya ay yihiin dad aan ah qur-aan aan ahayn meesha ay ka muuqato arrin ciyaar ciyaar u dhacaysa inay tahay taas wax saxa maaha wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay gabadhaydii oo uur leh oo aan soonkii kari haynin ayaa waxaan doonay inaan shaksi quudiyo oo aan afuriyo shaksigaasina qaraabadayda ayuu ka mid yahay laakiin arrintaa waa niyoodayey isaga umaan sheegin oo maan odhan yacni waxaad cunaysaa waxa weeyaan fidyadii aa gabadhayda waxa weeyaan ka bixinaayey waxaana laga yaabaa mararka qaarkood inuu iska maqnaado oo mararka qaarkoodna yimaado marka maalmaha uu maqan yahay sidaa ma igaga gudaysaa oo fidyadii sidaa ma ku baxaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
sideedaba qofku xoolaha uu bixinaya bixintooda ay ku waajibtay sida sakada oo kale sakada maalka iyo zakaat lfitr iyo kafaaraadka haddii dhaaru ka kafaaro gudanayo iyo fidyada sida tan soomka laga bixinayo oo kale niyuun baa loo baahan yahay qalbigiisa uu ka niyeysto waxaanu bixinayaa inuu yahay sako ama fidyo ama kafaaro laakiin in afka lagaga dhawaaqo qofkii loo sheegaa shardi maa waajibna maa sunana maaha adoon qofku u sheegin oo waxaan wuxuu yahayba isagu aanu garanahayn mar haddaad adigu niyeysatay waxaad u niyeysatay ayuunbuu u dhacaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imriin maa nawa qof waliba wuxuu niyeystay buu leeyahy qofkaa qaraabadaada ka mid yahay hadduu ka mid yahay dadka nafaqadooda ay kugu waajibtay biilintooda ma banaana inaad siiso fidyadii aada xaaskaaga ka bixinaysay oo waxay noqonaysaa nafaqadii kugu waajibtay biil kugu waajibay inaad iskaga ridaysay noqonaysaa oo adigii aada dib ugu intifaacayso wixii aada gabadhaada ka bixinaysa ee fidyada ahaa oo xoole inay kuu baaqdaan ay suurto gelinayso haddii aanu ka mid ahayn qaraabada ay saka nafaqadood biilkooda kugu waajibayna waa alfuruucu walusuul waa waalidkaaga iyo awlaadaada xaasku iyadu ma aha qaraabo waa zawjiya idinka dhaxaysa xaasnimo taasaana ay biilka xaq ugu yeelatay marka hadduu qaraabadaa ka mid yahay ma siin kartid laakiin qaraabada kale kuwaa ka fog sia walaalaha oo kale carruurtaada waaweynaatee gacantaada ka baxdee mas-uuliyaddaada aan ku hoos jirin edooyinka ah baryaraha abtiyaasha adeerada waa qaraabo aanay nafaqada biilkooda aanu sidiisa u waajibin waxay qaraabanimo xidhiidhinteeda ay ku helaan mooyaane markaa kuwaa waad siin kartaa sakadii iyo fidyooyinka iyo kafaaraadka waxyaabaa lamidka tan uu leeyahay maalinna u yimaadaa maalmana uu maqnaadaa maalinta uu yimaado wixii aada siisay ayuunbaa fidye noqonaya maalmaha uu maqan yahi dee xamaad siin oo kaamay bixin dee fidyadii adigaaba haystaba wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay miyay bannaan tahay inaan kabaha la dhex maro xabaalaha waddooyinka yaryar ee loo dhex sameeya xabaalaha u dhexeeya baaraka allahu fiikum hadday tahay waddadu waddo weyn oo in la maro loogu talagalay oo xabaalaha jid kala qaybiye ah oo waddo ahaan loogu talagalay adoo kabaaga xidhan waad iska mari karta laakiin xabaalaha dhexdooda banaanada yaryara udhexeeya in kabaha qofku uu la maro rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday oo rasuulku wuxuu arkay nin kabaha la dhex maraya xabaalaha waxaanu ku uhi yaa saaxiba sibtiyeyn ikhlacna calayka faqad aadayta ninkaa xidhan labada kaboodee haragga ay ka samaysan yihiin uu yahay harag dhagortii laga xiiray oo laga gooyey waa dhibtay dadkii xabaalaha ku jira ee kabaha bish saasuu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam fuqahada qaarkood baa idhaa najaasa iyo waxbaa kabihiisa marsanaa laakiin taa waxa caddaynaya mar haddaan lahayn asalku waa inaana jirinee kabaha la laftooda uu rasuulku carabaabay inuu diidanaa marka dadkeenu xabaalaha markay tagaan qof lagu aasayo khaladaad badan oo ay sameeyaan baa jira oo munaasabadan aan jecelayn in lagu baraarujiyo khaladaadkaas waxaa ka mid a marka la sii sido maydka qur-aanka laga daba akrinayo ama qofbaha akrinayo amaba se mikrifoonabaha loo rakibtee arrinta noocaasa waa arrin khilaafsan hadyigii nebiga calayh isalaatu wasalaam sunnihiisi iyo dhaqankiisii marka qof la aasayo iyo dhaqankii saxaabada se bayhaqi uu wariyey saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxa ay tilmaameen inay aamusi jireen marka ay meydka sii wadaan ee ay janaasada sagootiyayaan culimaduna waxay sheegeen inay taasi bidaca ka mid tahay sida alimaamu nawow ka mida culimada waaweyne shaaficiyada minhaajkana qoray kitaabkiisa aladkaar ayuu sidaasi ku caddeeyey lamaba hadlayaba xaaladda ah hadal dee xaaja iyo dani ay keentay mooyaane waa la aamusaya waxaanu qofku u aamusayaa inuu ka fikiro arrinka qofkan la sida ku dhacay isagana sugayo a geerida iyo axwaasha ka horeysa ee qabriga iyo aakhiro oo u noqdo qof xaaladani ay waaninayso waanadaana u dhag raaricinaya waxaa kaloo ka mid a khaladaadkaa in dab lala raaco janaasada waana saadaal xun dabkana waxaa ka mid a sigaarka dadki iyagoo janaasadii siday sigaar cabayaan dee sigaarkee dab baa ka shiday bal waxaad arkaysaa qaar qabriga dushiisii ku cabaya waxaa ka mid a xabaalihii kale qofkan la aasayo xabaashiisa mooyaane kuwii kale lama xaq dhowro waa lagu dul istaagaa waa la jiirjiiraa bal waxaad arkaysaa dad iskaga dul fadhiya hadday doonaan waxaad arkaysaa qaar kabaha iskala dhex socda xabaalaha taasina ma aha mid bannaan sidaa aynu sheegnay waxaa ka mid a laqwiga iyo hadalka faraha badan ee xabaalaha intaa la dul joogo la sameeyo halkii xabaalahaasi ay xusuusin lahaayeen qofka geerida oo taasi waanaag u noqon lahayd oo qalbigiisu uu dabci lahaa oo xaaladiisu ay isbedeli lahayd baa halkaa la iska kaftamaya siyaasad baa laga sheekeynaya qabyaalad waxaa la mida buuqa la sameeyo waxaa dhacda waxa weeyaan in gaar ahaan marka ciidda lagu rogayo inay dadku buuqaan gacan nebi ha doono gacanta ha socoto waana hadal khaldan oo macnihiisu uu noqonayo qofka doonaya nebigu inuu gargaaro macnaa si fiican gacanta uga uga shaqeeyo ciidda si fiican ugu rog waa hadal caqiide xun xambaarsan oo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhintay dadka nool nool ee adduunyada jooga inuu xu tari karo oo gacan qaban karo waxaa lamid hada xaqu llah xaqu daa'im llah waa hadal carabi ahaan xataa u khaldan dooda asalkiisuna hada xaqu llah waxaqu llahi daa'imun buu mala aha lakin hada xaqu llah xaqu daa'im llahi waxay macnahiin hadal carabi ahaanna u jaban wey mana aha wax uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi dhah waa in la aamuso hadalka qura la odhan kara waxa weeye marka iilka lagu dhaadhicinayo ayaa dadka oo dhan maaha qofka qofka bud dhigaya ee iilka gelinaya qof ha noqdaamaha ka badnaadaan ayaa waxay odhan karaan bismi illahi wa calaa millati rasuuli illah hadalka waa halkaa lagu odhanaya ma jiro marka aaska la dhameeyana intaan laga dareerin qof waliba maydka wuxuu ilaahay u weydiinaya inuu ilaahay sugo waayo imtixaan adag baa kusoo fool leh oo ku bilaabmi doona dadka aasaya markay ka dhaqaaqaan iyagoon kaba fogaanba marka rasuulku wuxuu odhan jiray is'aluu liakhiikum athabaat fa inahu laana yus'al walaalkiinan aada aasteen muslimkan aada aasteen ilaahay u weydiiya imtixaanka inuu sugo aanu ku dhicin iminkaa su-aalo lagu bilaabayaa marka allahuma thabitu qofku u odhan kara ilaahay u sug laakiin wax kaloo halkaa laga akriyo ama qulwalla ha noqoto ama faatixada ha noqoto ama hadallada kale oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray ama uu samayn jiray ama saxaabadii inaga inaga cilmiga badnaa khayrka iyo wanaaggana inaga jeclaa inooga dheerayn jiray ay odhan jireen ma jirto dadkuna waa inay ogaadaan noloshooda iyo geeridoodaba shareecadu inay xukumto noloshooda iyo geeridoodaba qul ina salaati wa nusuka wa maxyaaya wamamaati lilahi rabbi alcaalamiin noloshayda iyo geeridaydaba ilahay baa iskale salaadayda iyo gawracayda laa shariika lahu marka aaska waa in loo maamulo ma aha in loo maamulo dadka sida ula muuqata un ama sida dadka caadada isaga ah un aaska waa in loo maamulo sida sharciga ah oo qofku intaanay naftu ka bixin bal markuu xanuunsado laga soo bilaabo xanuunkiisa shareecadu axkaam iyo aadaab bay u dejisay marka naftu ay ka gurmayso axkaam iyo aadaab gaaraba halkaasina ay leedahay markay naftu ka baxdo axkaam iyo aadaab gaara marka ay noqoto in la aaso aaskiisii loo dhaqaaqo axkaam iyo aadaab gaara bay shareecadu u yeeshay ilaa qabrigii marka la xataa qabriga marka la dhameeyo dadkeenu ciid bay ku tuulayeen waxaad arkaysaa qabri aada u taagan dhagaxan fara badanna lagu dul tuulay rasuulku calayhi salatu wasalaam wuu diiday qabriga in la dhiso an yubna caleyh wa an yuzaada caleyh in la dhiso wax dhismo lagu sheegi karo laga sameeyo meesha in waxa weeyaan ciiddii laga soo saaray waxaana in lagu kordhiyo mar haddii ciiddii laga soo saaray dhulka ay ka soocayso oo la garanayo meeshan inay qabri tahay in dhagaxaan iyo ciido kale meel kale laga soo guray lagu dul tuulo waa ziyaadada uu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkeenuna ay caadaysteen dhagaxanta dhaadheere iyagana laga dul taagayo la odhanayo gabadhana saddex baa loo sameeyaa laba koonayaasha ee mid dhexda ah ninkana labaa loo sameeyaa weliba xabaali hore qadiimkaa waxaad la yaabaysaa meelaha qaarkood oo banaanba waxaad arkaysaa xabaalo ku yaallo oo dhagaxaan waaweyn oo aada sabad moodid hareeraha laga taagay marka wareysta waxaa la yidhi dadkii hore awr baa lagu soo qaadi jiro oo lagu dooni jiray alkadeedka dadkaasi ay u gelayaan waxaan loo dirsan balay almuhimu waa in meeshaasi inay qabri tahay dadku ay gartaan si ay uga baydhaan oo aanay ugu joogsan ama aanay u dulmarin oo aanay ugu tuman laakiin dhagaxanta waaweyn iyo waxaasi ma waxa laynoo diray waxaa lamida qoraalka maanta waa halkasta xabaalo badan oo qoraal lagu sameeyey taariikhdii qofkan uu dhintay baa ku qoran magaciisii baa ku qoran an yuktaba calayhi wax lagu dul qoro waxyaabaa rasuulku uu diiday ayay ka mid tahay calaamad dheer qofku wuu ku samaysan karaa si uu u garto qofka qaraabadiisa ah ama saaxiibkiiya qabrigiisi cuhmaan ibnu madcuun markii uu geeriyooday rasuulku alayhi salaatu wasalaam dhagax yar buu qabrigiisii ku calaamadsay waxaan doonaya inaan qabriga walaalkay waa akuu fillah ilahay daraaddii walaalo ahay inaan ku garto oo cidda kale qaraabada kamida ee dhimatana si loogu ag aaso dhibaato ma lahaa dadka qaraabada ah in xabaalahooda laysla doonto laakiin waxaa shardi ah un inaanay qaadisi jirin waxaa khalada qofku inuu yidhaahdo marka aan dhinto inuu ku dardaaro marka aan dhinto aabbahay halka ku aasaya halay geeyo waa meel safar loo gelayo taasi sax maaha dardaarankaasina dardaaran saxahoo la fulinayo maaha inaan la fulin baa waajib qofku halka uu ku dhinto waa in lagu aaso haddii la yidhahdo janaasadiisi waa la qaadaya meel kalea la geenaya qofkii waxba looma talina meel baa lagaga dhacay oo janaasada xuquuqdeeda waxaa ka mid ah in la dedejiyo oo hore loo aaso rasuulkuna wuxu uhi asricuu biljanaaza janaasada la degdega fain kaanat saalixa fa khayran tuqadimuunaha ilayh hadday tahay mid wanaagsan khayr baad u horumarinaysaa wain kaanat gayra dalika fa sharun tadacuunahu can riqaabikum haddii janaaso wanaagsan aan ahayna waa shar iyo jaar xun oo dagtiina aad ka dejinaysaan saxaabadii dagaalka uxud ku shahiiday qaarkood oo la doonay in lasoo qaado uxud iyo madiina masaafo dheer bay isuma jiraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiday oo awrtii lagu soo qaaday wuxuu idhaha laga dejiyey oo halkaa waxa weeyaan ay ku shahiideen ha lagu aaso marka waa khalad in la qaado janaasadii oo la idhaahdo aw barkhadaa la geynayaa ama meel kale ayaa la geynayaa waana meelka dhac iyo xaqdarro lagu sameeyey qofka maydkiisa waxyaabo kale oo aan fiicnaynina arrintaasi had iyo jeeraale way ka dhashaan wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu leeyahy waxaad ka warantaa haddii aanu isku qabanno xagga caqiidada qof aanu walaala nahay ma ka haajirayaa oo ma isaga tegayaa arrinta noocaas iyo shareecada maxay ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka waxaan sax ahayn sheegaya shirki caqiido caqiidadii nebiga calayhi salatu wasalaam iyo saxaabada khilaafsan shay bidca ah macsiyo saasoo kale samaynaya ama ku baaqaya in laga tagaa laba nooc bay noqonaysaa nooca koowaad waa alhabru lwiqaayi waxay culimadu ku sheegaan ka fogaansho aad ka fogaanayso adigu aada isku ilaalinayso diintaada aada ku ilaashanayso si aanu qofkani kuu saameynoo khaladkiisa aanu kuu gelin taasi waa waajibku saaran oo diintaadu waa raasamaalkaagii waa inaad ilaashato nooca labaadna waa hajrun taadiibiyu waa mid qofka lagu edbinayo lagu xanuujinayo la rabo inuu kaga soo noqdo khaladkaas marka walaalka hadduu wax khaldan sheegayo uu ku hadlayo waad is leedahay uu ku saamayn doonaayo diintaadu kaa fitnayn doonaa inaad ka fogaato weeyaan xagga edbintana goynta qofka lagu edbinayo qofka xaalkiisay ku xidhan tahay iyo kan doonay inuu ku edbiyo laftiisa oo haddii qofka ay waxu tarayso in la gooyo salaanta laga goosto on lala hadalo oo laga fogaado waa dantiise sidaasaa lagu samaynaya haddaanay taasi waxba u tarahayn oo sii fogaanaya uun ay uga sii daraysana taaliif baa lagu dayayaa bal in si ladifan loola hadlo oo la soo dhoweeyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira